الحديث الخامس عن ام المؤمنين ام عبد الله عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي روايه لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
الحديث الخامس من أxaadiiث الأربaciin waxaan ku soo dhex jirnay kitaabkii alarbacuuna الnawowiya waxaan soo gaarnay xadiidka شhaneeya alxadiiثu الkhaamis marwiyun can ummi اlmu'miniin waxaa laga wariyey mu'miniinta hooyadood ummi cabdilaahi ah caaئishatah radia اllaahu canhaa qaalat waxay tidhi caaئisha qaala rasuululaahi rasuulka alla wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam man qofkii axdatha ku soo dirisiyo ku soo dara fii amrinaa amarkeenna haadaa oo kan ah maa shay qofkii ku soo dara laysa shaygaasu minhu arrinkeennan aan ka mid ahayn fa huwa ayilmuxdathu kan lagu soo daray raddun marduudun waa mid la celinayoon la aqbalayn rawaahu lbukhaariyu wa muslim ayaa wariyeen wa fii riwaayatin limuslimin waxaa ku sugnaaday man camila qofkii camal falaa camalan camal camalkaasoo laysa calayhi camalka korkiisa uusan ahaanin amrunaa annaga amarkayaga fa huwa ayil camalu camalkaasu raddun marduudun waa mid la radiyey oo aan la aqbalayn xadiidkan waxaa wariyey ummulmu'miniin mu'miniintoo dhan hooyadood ummu cabdilaahi caaishata radia allaahu canhaa caaisha binta abibakar sidiiq ayaa warisay waa qaacida cadiima min qawaacid اddiin sida uu yidhi ibnu daqiiq اlciid haada alxadiidu qaacida waa qaacida cadiima min qawaacid اddiin qaacido weyn ama aas-aas weyn oo diinta islaamka qawaaciddeeda ka mida weeye wa huwa min jawaamici اlkelim allatii uutiyaha almustafaa salى اllahu calayh wasalam wuxuuna ka mid yahay waxyaalaha ilaahay nabiga ku gaar yeeloo la yidhaha jawaamiculkelim mid ka mida weeye nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam waxyaalaha la siiyo lagu gaar yeelay waxaa ka mid a jawaamiculkelim jawaamiculkelim macnaheedu waxay tahay kelimad kooban oo macno ballaaran kulansanayda marka xadiidkaana ka mid ah oo uu nabigu sala allahu calayh wasalam ku soo koobay qawaacid aad u badan wuxuu xadiidku tusayaa oo sariix ku yahay inaan la aqbalayn oo ay marduudo tahay dhammaan cibaado kasta oo la yidhaha allah loogu dhowaanaa oo bidco ah cibaado kasta oo la yidhaahdo allah loogu dhowaanaa oo haddana bidco ah inaan alla aqbalayn oo ay tahay marduudda ayu cibaado qofkii yidha allahn ugu dhowaanaa cibaadadaasu marba hadday bidco tahay oo aan nabiga laga soo gaarin sala allahu calayh wasalam waa marduuda hayru maqbuula taasuu tusaa kala qaadna maleh bidacdu oo bidcada la qaybin maaho waxaa dalaal ah in la yidhaahdo bidcada shana loo qaybinaa bidca waajib ah waa bidco waajibaynu kugu tahay inaad la timaado bidca sunnaah bal bidca iyo sunna isku keen adiga bidca sunna ah saasa kuleeyihi bidco xaaraam ah ha waa la fahmi karaa bidca karaahiya waa sax bidca mubaaxa ma jirto iyaduna shantaasa loo qaybina qaaraa yidhi marka sidaas ma ahanay sida saxdaa waxay tahay sida nabigu yidhi weeye sala allahu calayh wasalam oo ah kullu bidca dalaala bidcoo dhan waa baadi qof kasta oo amrinta islaamka iyo diinta islaamka ku soo dara waxaa nebi moxamed laga soo qaadan oo yidhaahdo allaan ugu dhowaanaa waa marduuda hayru maqbuula waa lagu radinaa laga aqbali maa taas weeyaan ayu cibaada nooca rabta ahaato sidaasoo kale waxaa xadiidka loo daliishanaya siduu yidhi daqiiq lciid raximah اllah calaa ibdaali jamiici alcuquudi اlmamnuuca dhammaan caqdiyaalka ama heshiisyaalka baadilka ah inay la buriyo oon wax himaaruhu ka ratibmayn beec kasta ama nikaax kasta oo lagu gunto si شhaريicada iسلاaمka khiلaafsan waa marduuda iyadana waxba ka ratib maaya miثaal nabigeena suuban salى الlaهu عaلaيه وasaلم wakhtigiisi waxaa dhacay nin ayaa wiilkiisu nin shaqaale uu ahaa markaasuu islaamtiisii ka sinaystay kuwa jona u jawaabay oo yidhahdeen wiilkaaga dhagaxa lagu dila marka dad aan diintii oqoon markay u jawaabeen oo ay yidhahdeen dhagaxa wiilkaaga lagu dilaa saas markii loo sheegay wuxuu galay waxa weeyaan inuu ka xaal bixiyo oo ninkii inta u tago oo waxa weeyaan uu wiilkiis u shaqay jiray oo uu islaamtiisii ka sinaystay inuu u tagu xaal siiyo xaalkuusii wuxuu ahaa boqol neef oo ariya iyo gabar addoonuu siiyo markaasuu yidhi wiilka hayga sheegi inuu islaamtaada ka sinaystay yaa inta nabiga loo geeyo sala allahu alay waslm xadka laga oofino markii hore qola aan cilmi lahayna saas u sheegtay oo yidhahdeen wiilka dhagaxa lagaaga dilaa markaasuu xaalkaas baxshay sidaasay ku kala gateen waa caqdi baadila marka xad ilaahay lama kala gadi karo waa caqdi baaila wax kastoo lagu qaataana waa xaaraan khalaas markii dambe ahlucilmi ayuu arkay ahlucilmiga u sheegay waxay dhahdeen wiilkaagu guur xalaala sooma marin boqol jeedala lagu dhifana laakiin ninkan zawjadiisa dhagaxa nafta looga jara haddii arrintu cadaato ilaa iyadu nin ayba laheedoo guur xalaalay soo martay markaasuu yidhi khalaas seen xaal ku siiyaa markaa isagooba isagiiba ku islaam weynaayay nabigu u yimi sala allahu calay wasalam markaasuu rasuulka allow arrintaasaa dhacday markaasuu nabigu yidhi sal اlahu alيه wasalm arigaagii iyo addoontaadii waa lagu soo celina waxaana lagu kala qaatay heshiis ogow laakiin heshiiskaa baail ahaa soo ma jeedid dhammaan waa loo soo celina waxba kama jiraan maxaa yeelay heshiis kasta oo shareicada islaamka khilaafsan wix lagu qaata xaaraan ama beec ha ahaado ama nikaax ha ahaado waxaa soo haray wiilkaaga boqol jeedala lagu leeyay ninkan zawjadiisii nabigu ninuu u diray sal lahu ala slm orad u tagwi weydii waxaa tira ma zinaysato hadday zinaysato dhagax nafta kaga jir fiir wiilkii zinaystaa taagan ole anaa ka zinaystay asaga boqol jeedala lagu dhifaa warkaa qiimo ma lehe orod baxaa laleey ta boqol jeeda lagu dhifto ayada loo qaba ma hadday inkirto sida ilahay wax u asturay fiiri wiilka inta boqol jeeda lagu dhiftoo la yidhahdo zaanigaa tahay gabadhii uu yidhi waa ka zinaystay laga rumaysna ma asaga maxaa yale waaba zaanigi isaga warkiisu qiimo ma leh hal markhaatina lamama yeelo labana lama yeelo saddexna lama yeelo zinada ayada markay qirata dhagaxa lagu dila meeshaas markaa ahlucilmi waxay ka qaateen ayu heshiis kastoo laba qof wada galaan mar hadduu shareecada khilaafo waa baail wixii lagu kala qaatayna wax kama jiraan way wa in la soo celiyo waa in la soo celiyo xadiidkan markaa qaacido muhiim ah weeye oo waxay tahay nabiga salى اllahu calayhi wasalam arrinta diinta isagaa isku tiiriyey arrinta diinta isagaa isku tiiriyey fiiri nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam man axdaa qofkii ku soo dirisiya macnaha qofkii ku soo dara fii amrinaa amarkayaga amarku waa amru diin maa shay qofkii ku soo dara laysa shaygaasu minhu aan diinta hore uga mid ahayn fa huwa ayilmuxdau shaygaas gadaal laga keeno lagu soo daray radun marduudun waa mid la radinayo la aqbalay halkaas marka sariix waxay ku tahay caqiida ha ahaato cibaado daahira ha ahaato wax alla loogu dhowaanayo nebi moxamed lagala kulmin oo nebi moxamed iyo saxaabadiisa aysan alle ku caabudin qofkii yidhaahda allan ku caabudaa waxa weeyaan ilaahay ka aqbali ma waa baadi waana sida qaacida ahaan uu ugu sheegay xaafid ibnu kaiir tafsiirka qur-aanka kariimka ah sidaasuu ku sheegay suuraة اأxqaaf oo uu yidhi kulu ficlin ama ahlu الsuna واljamaaca ahlu الsuna واljamaaca waxay yidhaahdaan kulu ficli وaqowli lam yahbut can الصaxaaba fahuwa bidca لأnnahu law kaana khayra lasabaquuna ilayh ficil kasta oo la sameeyo la yidha alla loogu dhowaana qowl kastoo lagu hadlo oo la yidha alla loogu dhowaana oo aan saxaabadu samayn waxaa la leeya waa bidc hadduu kayriha iyaga u hormarayo saasaa la leeyahy waa qaacid fa huwa rad riwaayaddaas hore bukhaari iyo muslima wariyeen riwaayadan dambe macno aan riwaayaddii hore faa'iideynayn faa'iideynayn oo ka ballaaran macnihii hore kana faa'iido badan oo waxay tahay qofka mucaanidka ah sida uu yidhi ibnu daqiiq ulciid qofka mucaanidka ah shay bidca isagoo samayn haddaad tiraa war bidcadan wax weyn lagaa aqbali maa iska daa nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam man axdaa fii amrinaa haada maa laysa minhu fahuwa raddu iska daa waxaa dhacda inuu yidhaahdo aniga bidcadan ma ma soo dirisiin nabigu sooma dhihin man axdaa qofka isagu soo dirisiye sooma dhihin aniga sooma dirisiin shan boqoloo sano ka hora lagu idhaadaysan jir goormaa la bilaabay waxaa la bilaabay qarnigii lixaad qarnigii lixaadaa la bilaabay inuu yidhahdaa dhar wuxuu yidhi waxaa loo daliishanaa xadiidkan kale waxaa la leeyahay riwaayadan arag man camila qofkii ku camal fala ama asagu ha soo dirisiy ama qof ka horreeya ha soo dirisiy kala qaad male ama asagu ha keeno ama qof ka horreeya ha keeno riwaayadan dambea loo daliishana markuu tan horeeto loo daliishadu yidhi anigu sooma dirisiin xadiidkan una wuxuu ka hadlaa qofka isagu soo dirisiye riwaayadan dambea loo daliisha waxaa la leeyahay man camila qof alla qofkii ku camal fala ama isagu ha keeno ama qof ka horeeya ha keeno ama mid la jooga ha keeno camalan camal camalkaasoo laysa caleyhi korkiisa uusan ahayn amrun aniga amarkayga oonaan anugu dhihin ha lagu cibaadaysto qofkii ku cibaadaystaa fa huwa camalkaasu raddun marduudun waa midaan la aqbalay taasaa lagu dabargoynaa taas riwaayaddaasaa lagu dabargoyna haddaba waxaa muhiima marka waxaa jira dadka mucaanidiinta gobol ka mida marka xadiidka la tusa waxay yidhaahdaan ee saacaddan aad sidataa waa bidco nabigu saacad ma lahayn baabuurkan aad raacaydaana waa bidco baabuurkan telefoonkan aad sidataana waa bidco gurigan shubka aad degantaana waa bidco nabiga shub ma oqoon hadda waa kaas saatu kudhigi kartaa bidco o dhan waa dalaal halkaas markay joogto waxaa la rabaa qaacido muhiima inaad fahanto laba a laba amaru iskaga kaa dara laba amar iyo iskaga kaa darmi amru diin wa amru dunya amru diin nabigu sidaanuu ka yidhi sala allahu alay wasalam qofkii amarka yagan isagaana isku tiiriyey amarka yagan diinta qofkii wax ku soo daraa waa marduud amru diin waa kaasa amru dunya ayaa soo hartay nabigeenna suuban sala allahu calay wasalam asalkiisa waa reer maka maka badanaa aad uma timir badno madiine markuu tego wuxuu arkay ayagoo talqiix ama ta'biir ku samaynaa dadku timirta ta'biirka waa bacarimin macnaheeduna waxay tahay geedka baxayo midhaha dhalaya midna waa mudaker midna waa mu'anaf waxaa la soo geynaa ubaxa mudakerka midka ah markaasaa la dhex gelina midka mu'anafka ah saasaana timirtu ay ku dhaleen midhaha dii kale midhax dhalin mee ayagoo waxaas ku samaynaayuu arkay nabigu sala allahu calay wasalam markaasuu tala ahaan ma ahan cilmi ahaan iyo waxyi ahaan iyo kalama hadlin diin ahaan maya caqli ahaana wuxuu yidhi dad iska daydaan laftirkeeda waa dhali laha dad iska daydaan oodan tabiirka ku samayn waa dhala bis wixii markaas ka hor tabiirka lagu sameeyey sanadaas waa laga daa intii kale timirtii sanadaas waxba ma bixin intii yartaa ayadoo lagu samey maahan wax qiimalo ma bixin tan loo yimid ala rasuulka allo tanaa nagu dhacday markaan ka daynay tabiirkii waa kana timir la-aanaa dhacday nabigu sala allahu calay waslm wuxuu yidhi antum aclamu biumuuri dunyaakum idinkaa u aqoon badan arrimihiin adduunyada saad u hormaraydaan saad ugu dadaalaydaan hadba sii hormari antum aclamu biumuuri dunyaakum dadku u tiiriye firi amru diinna isagaa isku tiiriye halkaas marka qaacidaa soo baxday diinta nabiga intii laga qaataa lagu baaqsana sala alla ala wax lagu dari kara male asal cibaado inaad iska samayda waa xaaraan ilaa inta nabigu amray maahan sala allahu alay slam asal waa mamnuuc adduunyadana asal waa mubaax ilaa sharcigu intuu diiday maahan oo halkaa laga qaatay inay mubaax tahay adduunyada asal asal waxaa laga qaatay inay mubaax tahay adduunyadu qowluhu tacaala huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica aayaddaasaa laga qaatay aayaddaas fiiri huwa alle aladii waa midka khalaqa lakum idin abuuray maa fi lardi dhulka waxa ku sugan jamiican xaalu dhan ilaahay wuxuu ugu abaal sheeganaa dadka wuxuu leeyahay wax alla waxaas dhulka korkiisa saaran idinkaan idin abuuray waa ugu abaal sheegana waa ugu gallad sheegana waxay ahlucilmigu yidhaahdeen macnaheeda waa inay dadka xalaal u yihiin waxa dhulka korkiisa saaran ilaa wixii sharcigu tilmaamay maahan sababtoo ah shay kaa xaaraan ah oodan isticmaali karin ma ma lagugu gallad sheega karaa maya moogtahay waxaa gallad ku lagugu leeyahay wixii laguu baneeyo od isticmaali karto ee wax kaa mamnuuc oodan isticmaali karin laguguma gallad sheega karo marka ilaahay wuxuu ugu gallad sheeganaa waa u baneeyey waa u alaaleyey dhammaan marka asalka mucaamalada ganacsiga guurka waa xalaal ilaa sharcigu intuu diiday maaha sala allahu alay slam sidaas darteed shay adduunyaha qofku hadduu sameeyo oo laysku qabto waa xalaal iyo waa xaaraam daliil waxaa laga rabaa qofka yidhi waa xaaraam ilaa asalku mubaaxu ahay hadduu daliil keeno khalaas shaygaas waa xaaraam hadduu daliil waayo qofka dhaha waa xalaal daliil lagamaba rababa ila asalkaaba xalaale laakiin cibaado waa laysku haystaa cibaadadaanu waa xaaraano waa bidco maye waa bannaan tahay yaa daliil laga rabaa daliil lagama rabo qof kale waa xaaraan maxaa yeel asal cibaadaaba xaaraanay ahayd ilaa sharcigu intuu oggolaaday maahan wax laguma soo dari karin qof kale waa diin waxaanu isagaa daliil laga rabo ee qof kale waa bidca daliil lagamaba rabo isagu asaluba ku taagay ilaa nebi maxamed aa yidhi ilaah laguma caabudi karo ilaa anugu waxaan amray maahane nabigu ma amrin qofkii yidhaahdo khalaas daliil lagama rabo waxaa daliil laga rabaa qof kale nabigu waa amray lale keen meeshu ku amra ilaa nabigaana yidhi waxaanan amrin laguma cibaadaysan kare keen meeshii nabigu ku amray hadduu keeno khalaas waa diin hadduu waayo kan diin daliil keen lama leh maxaa asal uu ku taagay waa inaad taqaan sida daliilka loogu kale leeyahay dadka dad qofkii daliilka laga rabay maan kii kale daliil u dirto adiga laftirkaaga lunsan adiga laftirkaaga lunsan haddaba marka hadday sidaas tahay waxaa la rabaa cibaado kasta oo ilaah lagu caabudaa in nabiga lagu waafaqo sala allahu calayh wasalam waxaa la rabaa in loogu waafaqo nabiga sala allahu calayhi wasalam si walba kayfka qaabka loo samayna waa in nabiga looga waafaqo waqtiga waa in nabiga looga waafaqo makaan waa in nabiga looga waafaqo oo maalan cibaadada kayfka qaabkii nabigu u sameeyey qaab aan ahayn dib loo sameey waa bidco qadarkii uu ka dhigay haddii laga bedelo waa bidco nabigu sala allahu alay slam makaan hadduu ku xadeeyey meel kale haddii ugu sameey waa bidco hadduusan makaan ku xadeynina ilaaqay makaan haddii lagu xidho waa bidco wakti hadduu nabigu u sameeyey waktigaas meelaan ahayn in laga dhiga waa bidco waktigii haddaan nabigu u samayn u ilaaqay wakti in lagu koobaa waa bidco waxaa la rabaa cibaadada sidii nabigu ka u jideeyey in lagu gaabsado maalan fiiri nabiga sala allahu calayh wasalam cibaadaadka uu dadka baray waxaa ka mid ah dikriga subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah allahu akbar ayaa ka mid ah laakiin nabigu sala allahu calayh wasalam dadka si mulaqa inay ugu dikriyaan amray oo waa ha lagu tasbiixsado ha la dikriyo khalaas laakiin kayf gooniya maya qofku marka waa inuu iskaga tasbiixso subxaana allah hadduu socdo hadduu fadhiyo hadduu taagayn waxaa dhacday saxaabadiioo joogta in masjidkii kooxu fadhiisteen xalqo xalqo xalqo ninaa dhex fadhiya markaasuu leeyahay kabiruu mia boqol goor allahu akbar idhaaha kaasay leeyihin allah akbar allah akbar allah akbar allah akbar allah mia soo soo ridayeen markaasuu leeyahay sabbixuu mia boqol goor subxaana allahi idhaha markaasay dhagxaan yar yar ku tirsaaya subxaana allah subxaana allah subxaana allah subxaana allah subxaana allah markaasuu mia markaasuu leeyahay halliluu mia boqol goor laa ilaha illa allahu dhah laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu mia saasaa loo soo ridaa arki jirtaan u malayna hada la soo ridaa a sidaasaa dhacday sunan daaraniy ku taalla iyadoo saxiix waxaa arkay abu muusa alashcari abum abu muusa alashcari waa min culamaai saxaaba laakiin cajiib saxaabadu siday cilmiga iyo iskugu tixgeli jireen cabdullaahi ibnu mascuuda nool markaas oo kasii cilmi badan isaga waa uu arkay kuma degdegin ta ordayu cabdullahi ibn mascuud u tegi salaada subax markii la tukan rabay intaan salaada la tukan wey gurigiisa iridiisuu tegay ardaa dhooban oo raba inay guriga inta ka soo raacaan intaas dariiqa uga soo faa'idaystaan guriga iridiisa ay dhooban yihin waa salaada subax ka hor waa uu weydiiyey wuxuu yidhi aba cabdiraxmaan maynii soo baxay markaasaa le maya weli waa sugaynaa markuu soo baxay uu yidhi maanta arrinaan inkiraan ku arkay masaajidkii wax aan qayr ahayna ma arag maxaad aragtay yidhi waa u sheeg markuu u sheegay uu yidhi maxaad u dhihi weydey sayi-aadkiina tiriya anaa inin ballan qaado inin damaanad qaaday xasanaadkiina inuusan lumayn markaasuu yidhi waad arki doonta haddaad noolaato way soo raaceen waa soo hagoogtay si aysan u gadan u kala cararin waa nin caalima waa la yaqaan waa kala cararaan meesha waxay ku hayaan wax la yaqaan maaha tartiib dhinacuu xalqadii uga fadhiistay midkii yaa wada kabiruu mia bay ku hayaan soo rida bis waa arkay markuu hubsaday wixii uu iska wareejiyey si loo garto wuxuu ku yidhi yaa ummata muxamed maa asraca halakatakum war ummaddii nebi moxamed ay maxaa halaagiinna dedeg badiyey degdeg badana halaagiinu soo degdegi ogaa maba soo daahin halaagiinu ye maxaa dhacay haaulaa'i saxaabatu nabiyikum sala allahu calayh wasalam waa kuwanaa saxaabadii nebigiinna mutawaafiruuna waa dhammaystiray tiradii ka batay macnaha wa haadihi iyaabuhu lam tabla waa kana dharkii nabiga weli ma baabi'in wa aaniyatu lam tugsa alaabtiisi waa tana weli lama jijabin weli alaabtiisii aan jijabin markaasuu dhaartay waladii nafsii biyadihi inakum lacalaa milatin ahdaa min milati muxamadin sala allahu calay wasalam ilaahay baan ku dhaartay labaad mid tihiin labo ayaad mid tihiin inaad ku sugan tihiin diin ka qayr badan diintii nebi moxamed sala allahu calay wasalam fiiri kow ow muftixuu baaba dalaala iyo inaad soo furteen albaabkii badbaadida wallaahi labadaasaad mid tihiin qof dhihi kara miyaa jira diintii nebi maxamed mid ka qayr badana ku sugan arrintu wax kale maahan albaabkii dalaalkaad soo furteen albaabkii dalaalkaad soo furteen fiiri bal nimankan maxay hayeen subxaan allah ay leeyihin weliba isla qaadi mayaan isla qaadi mayaan lagu xadray ma subxaan allah si saxa loogu dhawaaqa keliya maxaa siyaadaa dhagxaana lagu tirina iyo in qofkan loo soo ridayo oo kaasuna dhexda u fadhiyo intaasaa siyaada ka warran markay sidaasu dhacday waxay yidhaahdeen yaa abaa cabdiraxmaan ma aradna ila alkhayr wallaahi waxaan khayrahan ma doonayn annaga kelimadda macruufka ah uu ku hadlay markaas oo uu yidhi wa kam min muriidin lilkhayr lam yusib badan ah inta khayr doonoon kayrka aan asiibin meeqaa khayr doona khayr aan doonaayo ma kugu filanta cibaadadu meeqa shardii leeda markay maqbuulo noqoyda meeqa shardii leeda laba shardiye leeda midka koowaad waa inaad khayr doonto ikhlaas waa hal shardi khayr aan doonaayo keligeed kuguma filna shardi kalaa dhiman waa maxay mutaabaca inaad sidii nabiga u raacdo sal اlahu alيه wasalam ka warrama welidaa sidaas daraaddeed ay afarta madhabood iyo kayrkood isku waafaqeen xadrada duruqdu ay ku xadraydaa inay dalaal tahay oon laba culma weligood iskuma khilaaf culimmadoo dhan afarta madhabood waad aqri kartaa futuuxaatu ilaahiyaha afarta madhaboodu ka soo naqlina inay isku waafaqeen inay xaaraam tahay xadradu ka warrama burhaanuddiin اlbiqaaci kitaabkiisa inaarat اlfikri bima huwa alxaqu fii kayfiyati dikri afarta madhaboodu ka soo naqlina asna afarta madhabood inay isku waafaqeen xaaraan inay tahay xadrada dhammaan sababtoo ah xadrada ayada waxaaba ku jiraba haddii la yidhaha qaar qur-aankay ku xadreeyaan qur-aankii oo la bedela ku jira bal qofka qaariga ah hadduu yimaado iyadoo lagu xadreyn inay qur-aan tahay ma hubsan karo waa ku shakina mar dambe qofkii awal yaqiina ogaa kara qofkii awal yaqiin xabalila xabalila qur-aanka ma ku jirtaa aayad qur-aana laga wadaa ka war xabalila wactasimuu bixabalila hoorsiyaa lagu keen wixii la jijidaa iyada aheed ila allah ila allah laa ilaaha ila allahu allah ila la ila allah balka tali adu marka hadda waa ragga dhowdhow raggaas ha ee ragga meel fog jira ha ragga yidhi waxaan aad isku daalayda looma baahna waxa weeyaan dikriba waxa kugu filan ah ha ahdaas is un ha laysla helo ah ah waa la weydiiyey fiiri waa la weydiiyey fiiri bilaahi calaykum waxaa la yidhi ah waa maxay ah waa maxay waxay idhahdaan allah aan soo gaabin tarkiim aan ku samayn ha hamsadii ugu horreyday iyo haadi aan isku dhifanay adiga hadda magacaagaan qof kaa raalli ku in la jarjaro ya adiga magacaagaan ya muxamed aa lagu yidhaha soo maaha ha mad mad mad maxaa dhahe mad haddii lagu yidhaha warxaacdeeda maana or nagala taha leeda waa idib daran taha ka warran allah rabbulcaalamiin magaciisii haddii saas loo jarjaray ya allah rabbulcaalamiin magaciisi bilaahi calaykum wax weyn waa wax aad looga qaracno waa wax aad looga naco marka ilaahay in looga cabsado marka taas waxay ahayd xagga kayfiyada wuxuu ku yidhi fiiri cabdullaahi bn mascuud waa qatar waxa weeyaan ahlucilmiga aragtidoodu waa kelimad qatar ah wuxuu ku yidhi wallaahi nabigu wuxuu noo sheegay yuu yidhi dad diinta uga bixi doona sida leebku meesha lagu dhuftay uga baxo dad diinta uga bixi doona aarkiinu inuu ku yihiin ma ogin waa dhici karta inaad iyagiiba tiimi waa intaas bis soo rideed askari wallaahi aarkiinu inuu kuwii nabigu noo sheega yihiin ee diinta uga baxa sida fallaartu meesha lagu dhufto uga baxdo inaad tiina inaan ogeyn maxay noqon ninka taabiciga qisada warina muxuu yidhi yowmu nahrawaan maalintii khawaarijta iyo isheleen muslimiinta kale oo cali bn abi aalib uu khawaarijta gabawaray maalinkaas agarkooda nimankii xalaqaadka fadhiyi ahayno nimankii saxaabada seefta la dhacay oo lahaa jannadii waxayba jirta saxaabadoo lalaay waa ka soo gudbay fiiri bidcadu moogta markay bilaabayda iyadoo yaray bilaabata kadib midma miday kuu dhiib bidcadii soo rida maxay gaarsiiday in cali ibn abi aalib la gowraco janna laga raadiyo taasay gaarsiiday ka war sidii soo maahan uu sheegay cabdullah mascuud agarkiina kuwii nabigu noo sheegay inaad tihiin ma ogi yihin waa dhici karta waaba sidii marka waata taas waa agga kayfka sidaasoo kale xagga makaanka cibaadada haddaan nabigu sal اllahu alayه wasalam makaan ku qaydin makaan laguma qaydi karo sidii nabigu uu ilaaqay wa inaad ka dhigta miaal ba fiir nabiga sal اlahu alيه waslm madiinuu ka soo xajiyey makuu soo aaday hadda meelaa salaada ku qabanaysa meeshaasu ku tukana waa ka socona meeshay salaada ku qabato meelihii uu ku tukaday aadad salaad ula qasteen maahan iyaga salaadu kuma qaban nabiga maxaa la rabaa sal allahu alay sl in lagu waafaqo daahiran wa baatinan soo maaha nabiga isaga daahiran meeshan waa ku tukaday laakiin baatinan ma meesha maula qastay mise waktigaa ku soo aaday waktigaa ku soo aaday ayagu baatinan ay ku khilaafeenoo waa ula qasteen waxay dhahdeen meeshaa nabiga ku tukada wa inaan ku tukana cumar ibnukhadaabaa meeshii arkay salaad subax ayuu tujiyey dadka iyadoo laga soo laabtay xajka salaada subax meel ku tujiyey dad markaasuu arkay dad yaacayo meela kusoo tukanayo markaasuu yidhi maxay yihiin kuwaan markaasaa la yidhi meeshaanaa nabigu waagii ku tukaday uu xajka meel u socdayo meeshiiyay ku tukanaayeen muxuu ku yidhi cumar ibnu khadaabna radia allahu tacaala canhu wuxuu ku yidhi inamaa ahlaka man kaana qablakum biashbaahi haadihi ummadihii idinka horreeyey waxaa halaagay sidaanoo kale sidaanoo kalea halaagtay sidaanoo kalea halaagtay yatabicuuna aahaara ambiyaahim nabiyaalkooda raadkooday barbarakaysan jireen macnaha meelihii nabiyaalkoodu marmareenay cibaado ula qasti jireen ir intaasu leey nabiga cibaado wuxuu ula qastay in cibaado loola qastaa diina wuxuu caad ahaan ula qastayna waa in caado loola qasto wixii muwaafaqo iyo isku soo aadana waa inay kugu soo aado haddaysan kugu soo aadin aadan u qastin wuxuu yidhi yatabicuuna aahaara ambiyaaihim fatakhaduuhaa kanaa'isa wa biyaca nabiyaalkooda raadiyaalkooda inta u qastaan ay ka dhiga jireen biyac iyo kaniisadooyin saasay ku halaagsameen ummadii idinka horreeyey saasay ku halaagsameen waman adrakatu salaatu fii shayin min haadihi lmasaajid qofkii salaadu ku qabato meelahan meel ka mid ah fal yusalli fiiha haku tukado ha ku tukado sida rasuulku ugu tukaday sala allahu alay slam walaa yatacamadannaha yuusan u qastin yuusan ula qastin oo salaad ula soo qastin saasuu ku yidhi maxaa nabigu ulama soo qastin mushkilul ahaarka dhigaya aharkaas dambe aharkii horan sheegayna daaramiya sunankiisa ku dhiga daaramiya sunankiisa ku dhiga kadaalika sidaasoo kale nabigu wakti hadduusan u qaban cibaadada wakti looma qaban karo miaal nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu sheegay waalidkaa markuu dhinto haddaad wax ka sadaqaydo sadaqo sharciya haddaad ka sadaqaydo waa gaarayda waan anfici laakiin wakti uma samayn kartid waa maalintii aabba la xusi jiray waa maalintii hooyo la xusi jiray dad dhahaya haddaad aragtana wax kuma darsan kartid haba ha ku darsan ayagu dariiqii ka lumeene adugu ha ku baadiyoobin meesha laakiin adoon wakti u qaban maantay kugu soo dhacday sadaqaad heshay hooyadaad u sadaqe sadaqaad heshay aabbaha u sadaqe awowga u sadaqe waa kuu bannaan waa sax welidaas sidaas daraaddeed alimaam cabdira'uuf almunaawi uu faydulqadiirka wuxuu ku caddeeyey xadiidka sharxiisa laa tattakhiduu qabrii ciidda qabrigayga ciid ha ka dhiganina ciidda sow sanadkiiba mar maahan ciidul-adxa ciidulfitrna sow sanadiiba mar maahan xadiidkaana cadayna ayuu yidhi inay xaaraam tahay waxa cawaamtu samaynayaan culummo maahan yidhi waxa sameeya waa caamo caamadu waxa ay samaynayaan oo waxa weeyaan sanadkiiba mar xaflad inta qabtaan cunto iyo cabitaan qaarna xadray ku daraan u yidhi waaba ka sii daraan waaba xadreeya ay leeyihiin waa maalinkii shiiku dhashay ama waa maalinku dhashay ay yidhahdeen qaarna waxay yidhahdaan maalinku dhintay ama soomaalidu maantu dhintay ka dhigtaa eber wey eber wey qofka mas-uulka oo meeshaas mas-uuliyadda iyo ta- taliska haystana waajib waxaa ku inuu ka joojiyo waa xaaraan maxaa dhacay cibaado aan nabigu wakti u samaynayo wakti u sameeyo waa xaaraan cawn macbuudka sharxa abi daawuudkana siday ugu taallaa oo ka soo naqlina saaxib cawn macbuud hadalkaasaan sheegay inay xaaraam tahay waajibtana tahay in la suuliyo dadka sanadiiba maraan xusaynaa dhaha waalidkood ama culimmadooda waa sidaas weeye wakadaalika sidaas kuwa cibaado kasta oo aan nabigu jidaynin ama se inta jideeyey qaabku u jideeyey qaaban ahayn laga dhigo waa xaaraan waa xaaraan wey marka dadka muslimiinta ah waa inay aad uga baqaan oo waxa weyan waxa ay ilaahay ku caabudayaan aad uga fiirsadaan wey waxay alle ku caabudayaan waa inay aad uga fiirsadaan sababtoo ah waxaad tegi doontaa maalin aadan wixii kaa hallaabay aadan hagaajin karin marka maanta inaad ka fiirsato wey